asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu waraysa la yeelanaynaa abwaan cabdiwaaxid cali gamacdiid waxa uu ka mid yahay abwaanada soomaaliyeed ee laga garanayo gudaha iyo dibadda abwaan cabdiwaaxid cali gamacdiid asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore kusoo dhawo idaacadda islaamiga ah alfurqaan waa dhowe cabdilaahu aad baan ugu faraxsanay inaan kula kulano ku waraysan anna sidoo kale waxaad tahay abwaan soomaaliyeed waxaad ka soo jeedaa ee dhanka waqooyi ee soomaaliya hadda koonfurtaad joogtaa maxaad halkan ka soo doonta
walaal horta waxaan ahay nin soomaaliyadoo muslina nin dhulkiisii jooga ninaan cidna marti ugu ahayn nin baa laga sheegay nin aqalkiisa hor fadhiyo lama yidhaa goormaad geli marka aqalkaygii ayaan hor fadhiyaa taasi waa taa waxa intaa ii dheer dee jihaad baanu imi cibaadada halkan ka socotaa iminka tusaale ahaan adigoo salaaddii aan tukan iyad muslimiin salaadda dhigtay baad heshay dunida meeshay doonana kaga noolaadaan kii ku xidhuunbaa tee jamacaa la xidha cibaadada halkan ka socotay ayaan la xidhay sababtaasaananu imi waaya abwaan cabdiwaaxid gabayadaada horena ee dee waa ka muuqat in jihaadka ad jecesha haddana waxaa tiri jihaad baan koonfurta u imi goormaad qaadatay fikirka ah in aad jihaad oo aad jihaad u qalab qaado matimac haddaa odhan jiray anigoo sabiyo oo walba maxay siigadun isku asoo sitaleeb iyo qaanso iyo saacan maanta aan joogo gabaygu way igu sugnaaba ilaa ilaa yaridaydii fikirkani waxa weeyaan cibaadada jihaadku de waa cibaado laynagu leeyayo waan jeclaa waa run allah inugu sugo maantana waan dhex jooga marka goormeed qaadat goormeed maarata go-aanka qaadatay ama aad inaad jihaado ay kugu soo dhacdo dee waxaad aragtay gabayadaydii soo labaatan sannadood ku hiranoo jihaad kaga hadlaya maad arag iyo wixii la halmaala dee nin yar baan ahaa halkaasuun ka tusaale qaado ilan waad haysaa cabdilaahu nin sugaanta yaqaan baad tahay maamulada soomaaliya ka jira ee dimuqraadiga ah waxay yidhaahdaan qofkii jihaad soo hadal qaada ama waa jihaada yidhaahda qofka waa la marnaabaabay maxaad ka leedahay adigu
dee nin baa la yidhi hebel baa ku caayayey dee wuxuu yidhi awalba col baannu ahayn iyagaa sheegtay inay dimuqraadiyin yihiin dee annaguna islaamiyiin baannu nahay labadaasina dee laba kulmaya ma aha waa laba deradu dhex maranayso ay isugu jirto te waa sidaa
marka waxaad leedaha colaad baa ka dhexayso war wanaagsan walba ka sugmayn dee waa sidaa nimankani waxa weeye nimankii nebi maxamed yidhi wa innahu la majnuun wuu waalanyi waa nimankii nebi maxamed ka fakan waaye maana ammaan ka sugaya ammaan haddaan ka doono laakiin kuwaasu gaalada caadiga ahay ahaayeen wixii nabi maxamed alayh salaatu wasalaam uu ka faka waayey haa dee kuwaniba wixii abujahal wax ku xukumayay wax ku xukumaya sidii abujahal u dhaqmayey ayay u dhaqmayaan wax u dhexeeyaana dee ma jiraan adba waad og tahay dee maamul diintii nebi maxamed ka shaqaynaysaa dee ma jiro diintii nebi maxamed loo soo dhibay ee furqaane maamulladaa aad carab dhowday mid ay ka shaqaynaysa miyaad garanaysaa maxay ku diideen dee imaanla-aan bay ku diideen haddii ninka meel tii kululayd loo wado ilaah oo cayntiya dee mooyaane haddii ciddii dahanuunu qoranya inaguu diidi maynee laakiin dee iyagaa diiday iyagaa diiday imaan la'aan yaansha xumaa u diiday waa sidaa dee waraysiga awalkiisaba waxaad ku bilowday dee anigu jihaad baan u imiday oo ma adan leexleexan nacam marka dad badan oo ku yaqaanay baa waxaa laga yaabaa inay ku dhaliilayaan oo ay leeyihiin war ninkaanihow nolol wanaagsan oo hargeysa ku heestay nin muxuu isaga joogi waay dee waanu waanu garna qasanaynaa uun soomaalidu waxay tidhaahdaa midho aanaad cunayno kuma qabtaan taa lidkeedana dee haddaad cuntay way ku qabanayaan soo maaha waa la garna qasanayaayo marka la garna qasado dee ama anaa gar darraan ama iyagaa gar darraan haddaan weliba garta ku soo dhowaadoon sii yaro taabto cilmiga mandiqa la yidhaahda ama maangalka marka laga hadlaya waxaa la yidhaha ninku hadduu shay bilowgiisa kula qiray kula qiro oo u dhammaadkiisa kula diida nin dhan maaho dooda layskagama lumiyo oo lalama doodaba haa lalama doodo ama qofdee maskaxdiisu ay baddee bad qabta maaha iminka haddaan idhaahda inta iga soo horjeedda amase jihaadka dee dunida ka dhisaalan ee islaamiga duraysa haddana war muslimiinta ma lagu soo duulay haa bay odhanayaan diintoodii ma lagu tuntay haa khayraadkoodii ma la qaatay haa iyaga dad ahaan iyo sharafkoodii ma lagu gafay haa markuu sidaa ay la qira waxaynu odhanaynaa ma iska celinnaa markaasuu muran keenayaa deedna waxaan markaba anna liiska waxaan ku daraa dadka caqligoodu yahay shan iyo labaatan garaam waa dadka dadka caqliga yar baan markaba liiskooda ku daraa waad fahantay waa sidaa halkaasa ilbiriqsi bay doodu kaga jabaysaa waa sidaa waayahay soomaaliya gumaysi ayaa qaybsaday muddo fog mar dambe oo dhexe ayaa qaybo ka mida la yidhi n xorriyad baanu siinay marka dadka in badanoo ka mida waxay yidhaahdaan dalku xor maahan gumaysigii ee niman asiga uun amarkiisi ku shaqaynaya oo maaragtay ku shaqaynaya dasaatiirtiisa ku shaqaynaya oo madabka nooga egbow ee noo dhiibay kuwa waxay yidhahdaan maya xorriyad baa jirta hadda waad u jeedaa oo ciidamo shisheeya ayaa meelo badan jooga maamullo kala duwan oo shisheeyo dhisaa dalkii ka jira adigu aragti caynka ahaad qabtaa ma gumaysi baanu ku jirnaa mase xor baanu nahay labada diiwaan ee dadku kala qoran yihiin ee qolna leedahay xor baanu nahay qolna ay leedahay gumaysigaan ku jirnaa keebaad buuxinaysaa
soomaaliya si guud gumaysi bay ku jirtaa waa si guud haa noo faahfaahay marka inta wilaayaadka islaamiga kitaabka ku maamulaan ayuun baan gumaysi ku jirin loona yeedhinnin intaas waa dawladaha fiidtooda leh kuwa ugu baawarka weyn bay ku jirtaa oo codka diidmada qayxan codka diidmada qayaxan leh ayay ku jirtaa weliba inta kale fiidtoodooda way isku biirsadaan iyadoo fiidtoodeedu waa la gaar waad fahantay sow maaha laakiin soomaaliya si guud sidii loo qabsaday dee waxa weeyaan kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii ilaa maanta dee waa la haystaa diintii islaamka dee dee waxa weeyaan laguma xukumin dee marka waa waa waa waa taa marka waxaad leedahay dalka waxa xor uun ka ah inta xarakada shabaab ulmujaahidiin ka taliso saas baan u fahma nacam intaasaa diintii rabbi ka shaqaysaa waxaana dee isweydiin le dee maxaa lagu xoroobaa waa inaad diintaada iyo dadnimadaada iyo dalkaaga khayraadkaaga waa inaad u madax bannaantahay dee ninka intaba loo yeedhinayee dee la xor baanay dee xaguu ku riyooday dee toos baynu leenahay dee wuu hurdahaa dee waynu soo toosto ummaddu diinteeda iyo dalkeeda iyo dadnimadeeda iyo dhaqaalaheeda midna bay u madax bannaantahy toddoba kilal ama toban kilal ayaa laga dhigayoo etoobiya hoos taga maamulgoboleedha maamul goboleedo niman siyaasiyiina oo dulliya oo dabadhilifana gaaladu way u dhiibatay dee markaa halkay xorriyaddu ka imanaysaa wax gacanta ugu jiraaba ummadda soomaaliyeed ma jiraan marka laga tago intaa xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka talisa ee dee diinta lagu maamulo intii kale gumaysigay ku hoos jirtaa adiguna waa taqaanaa dee waddanka waad garanaysa
intii aad joogtay magaalada hargeysa waxaan xasuustaa in aad tirisay gabay ku saabsan weerar kenya lagu qaaday oo dhaqaalaheeda lagu baabi'iyey siyaasiyiin iyo dad badanoo kalena ee looga laayay iyo weerar faransiiska ka dhacay oo lagu difaacayey nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam oo faransiiska uu caydiisa bannaystay labadii gabay ee aad tirisay dartood waa tii laguu xiray hargeysa ma faransiiska iyo kenyatta ayaa ka taliya mase niman aad ilm adeertihiin ood isku reertihiin baa ka taliya oo maamul samaystay haddaanay ka talin maxaa laygu xidhay oo aanay faransiiska iyo ka talin kenya de haa iyagaanu xidhnaa haddaad sii faahfaahiso ma maamulka somalilan la soo hadleen oo yidhahdeen ninkaa caqabad buu inagu yahay mase ayagaa isdaray oo kuwaani way u shaqeeyaanoo ayagaa iskood isugu daray hawsha
kabiya udaheed waa laysu tuuraa maxaad ka wadaa dee qurunka waa laysraaciyaaye waxba hay kala gurine iyagoo isku daaban ayay ayay ayay xidheen dee ayay xidheen waaya xereerlintu maxay kugu eedeeyeen markii lagu geeyey ee xabsiga kolley qofka lasoo qabta waa la eedeeyaa oo waxaa la yidhaha dembigaaiyo dembigaaba gashay
qaarkood waxay yidhaahdeen dadka qur-aankaad ayaad ayaad la saaxiibta
oo dadka qur-aanka dhigta ama bartay baad saaxiib lata ilaahay baa iga markhaatiya inaanan been ka sheegayn dadka qur-aanka ayaad la saaxiibta waxay doonayeen markay imarsiin waayeen waxay yidhaaheen qaarkood doodoodii waxay ku soo dhammaatay dadka qur-aanka ayaad la saaxiibta waxay doonayeen maxay ahay dee waxay doonayeen nima meelo cadday meeli ka madoowe wixii iyaga ka soo horjeeday wadaadoo dhanee dee dab sitaa iyo dee ciddii lay aanaynayay ayay dee iga baadhayeen anna dee waxaan ku waday geesiil buu diriraa waad fahante maxaad ka wadaa waxaan ka wadaa ilaa ay dee soo sheengoday xilligeeda gaadha dee laysma wada keeno daahir yaa shamista waay waad fahante waay wixii dee gabayada ka muuqday ha ka muuqdeen uhum.
laakiin wax kale ma aadan qaran dee haa Haye, waad fahante waa sidaa haye.
waa sidaa wixii kale miinkaad ka coskat ah haye dee garna way ahayd waaya puntland iyo somalilandba waa ku xireen ee, waxa ay wax ku maamulaanna ma ahan ee, kitaabka iyo sunnada xeerar aadanahu gacantiisa ku qoray weliba shisheeye uu qoray ayay wax ku maamulaan maxaa kuugu yaab badnaa intii maxkamadaha aad joogtay amaba lagu geynayay amaba lagu soo eedeynayay waxyaabihii igu yaabka badnaa dee xilliyadii jeelasha ayay soo mareen nooga sheekay intaa dee ay silsiladda igu jiidayeen iyo katiinadda dee dasaatiirta baadilkay wax ku xukumayaan iyo qurunka ka buuxa waxa weeyaan dee dheg muggeed ayaan ka qaadanayey il muggeed baan ku eegayey askarahoodu siday u dhaqmayaan ayaan eegayey waxay soo maray sidaan kuu sheegay qaarkood oo yidhi dadka qur-aankaad la saaxiibtay waxaan indhahayga saaray oon hebel hebel u garanayaa ninka gaashaanta iyo dhowrka xidigood sitay ee nimanka wadaadadaa ku yidhi ilaaha caabudi jirteen halkan kama taliyo waxaa ka mid ahaa ninka yidhi isna ka mid ahaa askarahooda nebi maxamed haddiina loo keena waan silsiladaynlay waxaa ka mid ahaa jeelka hargeysa gudihiisa ninka jananka intuu kitaabka qur'aankaa sidaa u qabtay sidaa u muguujiyey maxaabiista hortooda ee yidhi kanaaba nawaalay oo dhul ku tuuray dhulku ku tuuray saddex boqol oo maxbuus baa taagnaa waayahay faransiiska maxaad ugu gabayday markuu yidhaahdeen maamulka somaliland maxaase ku jawaab
gar bay ahayd baan ku yidhi inaan u gabiyaa nebi maxamed bay aflagaadeeyeen kitaabka qur-aankaana qaba gabay baad sheegaysaa in la laayo deedna maxay ku yidhahdeen dee markay hadalkii joojin waayeen baan idhi gaalada yaa qareenu ah waaya dee cidna bay yidhaahdeen dee haddaa maxay isu keen keenay baan ku yidhi nafar shaataba lamaan hadale haye maxay yidhaahdeen marka dee halkaasay imaanla'aantoodii ku gudhay inaga kaxeeyoo xidha bay yidhaahdeen ila iyaga wax kama go'aane raggii soo dirsaday baa yidhi halkaa noogu xidhaya waaya dadka soomaaliyeed ee xilligan jooga dhibaatooyin badan baa haysta gaar ahaan dhallinyarada qaar way tahriibayaan qaar maaragtay ciidamada shisheeye ayaa la yidhi ka barbar dagaalama qaar een, shaqo la-aan baa haysata maxay tahay farrinta aad guud ahaan dadka soomaaliyeed xilligan u jeedinayso halkaad leedahay ha lagu irkado ama aad leedahay ha loo jiheyso dhallinyariyo waayeelba ummadda soomaaliyeed ee muslimkaa waxaan leeyahay raggii hore wuxuu odhan jiray haddaad xoola doonaysa xamaraag joog haddaad xela doonaysana xamaraag joog haddaad xarrago doonaysana xamaraag joog taasoo looga jeedo aan uga golleeyey diinta sharaf aakhiro iyo sharaf adduunba diintay ku jirtaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed waxaan leeyahay diintiinna u kaca u dirira u halgama dabkii baxayaa dab lagu qabsadaaye waxaan u jeeda waa garanaysaan wabilaahi towfiiq waxaad ujeedda noo sheeg waxaan u jeedaa u jihaada diinta aynu diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeennaba xor u ahaano ninka soo sahmiyaahi dee dadkiisa markuu ku noqdo been uma sheego hadday meeshu ay tagaad leedahay xoolaha cunto u leedahay waa u sheegaa haddii ay abaari ka jirto ama dhibaato ka jirtana waa sheega wuxuu yidhaahdaa war waa nagaadiyi u guurimayna meesha maarata waxba kama jiraan adigu hadda marka waxaa timiday dhulkii shareecada islaamka lagu xukumayey maxaa yidhi diilo leh ama maaragtay dadku ay ku soo hira karaan oo aad halkan ku arag dee nolol iyo geeri bay isu yihiin maxaa nolol geeri soo ah waxaa nolol iyo geeriisu ah meesha kitaabku ka shaqaynaya meeshaanu ka shaqaynayn meesha kitaabku ka shaqaynayo wanaag oo dhan baa yaalla meeshaanu ka shaqaynayna xumaan oo dhan baa taalla halkan waxaad ku faraxda mooye wax dhegidiidaya ku arki mayse maxaa ka mid a waxyaabaad ku farxad ku arag waxaa ka mid a ilaahay diintiisi baa loo jihaadayaa oo waxaa laga yaabaa afar iyo labaatanka saacado rag dab iyo saanadle oo diinta awgeed u taagan oo u tuutaysan inay indhahaagu qabtaan waxaa ka mid a dee kitaabkii oo maxakamadii ka shaqaynaya oo isagii lagu kala baxayo waxaa ka mid a xijaabka oo ay dumarkii ka siman yihiin oo ishaadaasi haweenay qaawan oo bilaa sharabaada aanay qabanayn waad fahantay sow maa adduunye ahaan iyagoo u nastay oo wixii ay haysteen adduunkooda tabcaday oo beerahooda fashay oo adduunye ahaanna looga hadhay waxbaa isugu qoofalan rabbi hawsiyaadiyo alla kama kala tuuree waxbaa isugu qoofalan waxaan leeyahay cidday maqlaysana halkanaa lagu nimcaystee soo raaca marka adiga taladaadu waxa weeye in soomaaliya oo idil sidaan laga dhigo oo ku dhaqanka shareecada islaamka la gaarsiiyo nacam war kale melihi taasaan leeyahay oon ku celcelinayaa oon la taagnay meeshiiya intaan qurbaxayo waa sidaa dadka qaar waxay leeyihiin dee abwaanku hargeysoo deganaa masaajiddu isaga cibaadaysan jiray cidna kama hor istaagi jirin miyay ku filaaweys oo maaragtay intaas ay deeqi weys nabadgelyo uu ku cibaadaysamiyo hargeysa ka waayay
walaalo yuhuudda dhexdeeda iyo maraykankaba waa lagu tukadaa gaaladu laba wadaadoo laba xaafidul qur'aana ayay midna xarunu qur-aanka ku dhiga ka siiyeen ameerika midna ay kula dagaalamayaan soomaaliya ninka aqoongaabkeena garan maaya labadaa waxaa u dhexeeya nin diintii buu qayb ka tanaasulay nin diintii ayuu qayb ka tanaasulay ninna wuxuu yidhi xaraf ka tanaasuli maayo anugu waxaan ka mid ahay ilaahay fadligii ku aaminsan inaan xaraf laga tanaasulin ninkii sor taagana halkaa sujuudda in hoobiyo lagaga dhufto halkaa taasaan uga imi argeysa diintoo la kala dhantaalayo haa inay diintu wada shaqayso ayaan doonaya maamulka meesha ka jira ma u sheegtano ma tidhaahdeen dimuqraadiyadda iska daayo oo ilaahay ka cabsado shareecada islaamka wax ku maamulo muslimiin baad sheeganaysaan
nimankaa warkoodu waa cadiye waa niman dimuqraadiyiina saynu hore u soo sheegnay waa niman warkoodu cadiye ninkuna hadduu warkiisa caddaysto dee meel loogu hagaagu leeyahy waayahay dad suugaan leeya oo waxaa jira xilliga hore ee gumaysiga caddaa jooga iyo haddeerba suugaan ku ammaanaya shisheeyaha sida ingiriiskii iyo talyaaniga xilli hore joogay maantoo ciidamo shisheeye ay muqdisho joogaan xabashida ama etoobiyaanka kuwa ammaanaya oo suugaan ku ammaanaya oo jiilka soomaaliyeed een u tabinaya suugaan shisheeyeysan maxaad ka leedaha taa
waxaan ka leeyahay dee taariikh baa qurmaysooo ninna baalka gobtuu gelaya dee ninna baalka guntuu gelaya ugub maaha dee nin suugaantiisa ku taageeray gaalada soo duulayaasha ah waxaa ka mid a sidii dee kii xumaaya lahaa sidii naag dhali weydayoo dhowaan eebba waxsiiyey oo dhabta wiil cad ku haysa dhaladkii ingiriiso waannu kuu dhagabeelle xaggeen kaa dhunkada kii lahaa haa ayaa ka mid ah maantana dee dadka xunee halkaa ka haaneedaya dee way joogaan qaar baa xabashida ammaanaya qaar baa amisoomta u riwaayadaynaya oo halkaa waxaa weeyaan bardaadiqoodkooda ka shubaya buraanburka waxaa weeye dee gaalada noocyadeeda kala duwan qaar baa u heesaya siyaasiyiinta soomaalida waa niman ku daaban shisheeyaha oo dimuqraadiyad wada shareecada islaamka in laysku xukumana aan ogolayn yaa ayaga iyo shacabka isku midiideeyey amaba yaa isku sidkay haddaan si kale u dhan maxay tahay dunta isku xeraysa
waxaa isku keensadkay gaalo raggan gaala ku soo waxaa weeyaan tacabtay manhajkooda ay ka soo baxeen taxaaliintooday soo qaateen waa rag ay soo xusheen oo nin nin madaxa looga taabtay innagana dadkeennana waxay kaga faa'iidaystaan qabyaalad waataan hore u tilmaamaya awrkii dhaliya xun geela waa laga dhufaanaa ama dhoobadiiyo sayladaad gacantay dhibta ha yeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn jiinka saarane waa ingiriis ama maraykan ninkiina waa nin soomaaliya oo reer hebela matoor sheeyaa saaran reerkooduna waa gadoodaya haddii dhegii dhaban lagu dhufto waana ninkaa gaalada ku daaban waxaana innagaynaga wanaagsanaa muslimiintu xilligii tataarka markay la dagaalameen qaanuunkoodii yaasiqa iyo gaaladii wadatay jinkiis khaan iyo hoolaakii raggiisii iyo dabadhilifkii soo raacay saddexdaba xabadda waa laysu mariyey sidaasay muslimiintu kaga guulaysteen oo dabadhilifyadii waa lalaha haa maanta waxaa dhacday xagga wadaaddaday ka ciirsantahy fatwada inaga jilicsan waxaa la yidhi dimuqraadiyadda iyo binal koodhku waa gaalnimo ninka wadaana waa muslin caqli ahaan xataa caqli ahaan dad dhan maaha dadka sidaa odhanaya qofkani gabaldhiciya waa beri gaalnimo ku shaqeeyaa waana muslin qur-aanka waxaad ku aragtay u finlakum ufin lakum walimaa tacbuduuna min duuni illaah dadka xumaanta wadaa laga hor ayaa ayaa ayaa laga hor baraa'a qaataa falama ictazalahum wamaa yacbuduuna min duuni illaahi wahabnaa lahu isxaaqa wa yacquub falama ictazalahum baa la yidhi hum gaala qurunlaydiibaa ayaa la horraysiiyey innaa bura'aa'u minkum iyagii baa la horraysiiyey sidaasaynu isugu xidhnaanayna silsiladaa isku keen xidhay markaa waa nimankaa ay ku tabceen marka ilaa silsiladaa la jebiyo waa layska lulanaya qaabkeen u jebina qaabkeen loo jebinaya dee waxa weeyaan dadka in wacyigooda la kobciyo waxa weeye in la dagaal geliyo in nimankaa lala jihaado in xabad laga dibiriyo tab iyo xeela siri iyo caadba waa sidaa badanaa waxaa lagu arkaa adoo dhaliilaya siyaasiyiinta iyo xeerarka ay wax ku xukumaan adigu ma akhrisay xeerarka maamulada soomaaliya ka jira maxayse ahaayeen qodobada ugu khatarta badan ee aad ku aragta haddaad akhriso waad mahadsantahy walaal waan akhriyey qaarkood qaar baan daraf ilaa daraf aan dhammeeyey waxyaabaha igu layaabka badnaa een ku arkay qodobka koowaad ee dastuurkaa waa waxay u yaqaanaan baaqa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya bay yidhaahdaan wuxuu odhanayaa qodobkaa iyo fiqradihiisa ilaahay kasakow awoodda oo dhan waxaa le shacabka waxa isweydiin leh ilaahay kasakow yidhi laakiin awoodda oo dhan waxaa le shacabka shacabku awoodday ma dameeraha iyo fardaha isku haysteen cid baa meesha laga saarayaa ciddaasi waa ayo waa ilaahay way ku caddaatay soo maaha waxa kuu caddaynaya qodobka lix iyo afartanaad oo ciwaan looga dhigay awoodda shacabka wuxuu odhanayaa isxukunku wuxuu ka awoodda isxukun wuxuu ka bilaabmaa isxukunku shacabka kuna dhammaada waxay maldahayaan oy dadka kasmada gaaban ama dadkaan af soomaali dhaadhiga ahayn u sogordohayaan ee u sarbeebayaan ilaahay awood maamul ma leh dunidana kama taliyo mana talin karo awood maamul ma leh waa ilaaha cay weeye halkii ugu dambaysay ilaahay baa la caayaya waayo ninka lagu yidhaahdo naagtaadaa kuu talisa ama gurigaaga kama talisid ama aabbahaa geedka ma tago oo talada ragga waxba kuma leh muxuu dareemayaa sooflagaadaha khatara maaha si toosa bay ilaahay ugu caayayaan waxaa igu yaab badnaa sida ay u raad gataan dadku inta badani ma yaqaaniin qodobada labaad iyo saddexaad oo kale waxay odhanayaan waxaanu nahay dowlad islaama oo diinta kitaabka iyo sunnaha u noqota qodobkaa aan soo sheegay wuu burinayaa qodobada hadalkaa burinaya waxaa ka mid a qodobka koob iyo tobnaad sinaanta muwaadiniinta waxaa u yaqaaniin waxay odhanayaan muwaadiniinta oo dhan iyagoon loo kala eegayn lab iyo dhadig xirfad afguri diin xaalad bulsho waxaasay tahayeen xuquuqda way u sameeyeen sharciga hortiisa waad fahanta gaal iyo muslim baa xuquuqda u siman iyagu saasay diintooda ku yidhaahdeen waad fahanta oo xeerkooda ah xeerkooda ilaahayna wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala afa najcalu lmuslimiina kalmujrimiin maa lakum kayfa taxkumuun diinta nebi maxamed oo dhanna waxa weeyaan wuu ka hor imanaya waxaa ka mid ah ooy qodobada ay ku raad gadanayaan diinta islaamka diin aan ahayn laguma faafin karay leeyihiin dalka qodobkaa koob iyo tobnaad isagaa gaalabeerida qodobka soddonaad ay kaga hadlayaan waxbarashada faqraddiisa siddeedaad waxay odhanayaan waxa qasaba in dugsiyada dawligaa iyo kuwa gaarka loo leeya labadaba diinta la baro laakiin qasab kuma aha iskuullada ay leeyihiin dadka aan muslimka ahayn dadka iskuullada leh ee aan muslimka ahayn ee soomaali dhex degeen waa ayo waa gaalabeerid qodobada sheegashadooda burinaya waxaa ka mid a qodobka toddobiyo tobnaad waxay xorriyadda u yaqaaniin qodobkaa faqradihiisa mid ka mid ah faqraddiisa koowaad baabay ahayd waxay ku odhanayaan qof kastaa xor buu iyo inuu diintiisa haysto ma gaalnimo ka weyn oo la faafin laha baa jirta qof kastaa inuu diintiisa haysto xor buu iyo odhanayaan qodobka lixiyo soddonaad wuxuu sheegayaa in ay gaalada iska kaashadaan waxa weye inay gaalada cudud u yihiin oy dadka muslimiintaha u dhiibaan ama u qaqabtaan waxaanay odhanayaan waa isu celin maxaabiiseed ayay ku hadoodilayaan waxaanay odhanayaan qaanuunka caalamiga ah ayaa nagu waajibiyey macnii waa taataabasho wax gaalnimo oo bahalkaa ka dhimani qodobkiisa afraad oo kale sarraynta dastuurka waxa la yidhaa qodobada sheegashadooda beeninayuu ku jira waxay garanayaan in sharciyo badan soomaaliya lagu maamulo sharciga u sarreeyana waxay ku leeyihin waa dastuurka isagay dowladdu u hoggaansamaysaa isagaa go'aanada siyaasadeed hagaya diintuna waxay ku jirtaa kooyaabaa laga sarreeyo halkaasay gesheen halkaasay gesheen marka nimankaa wuxuu anaa qaybsan warkooda waa gaalo gaalo qurun leeya weeye waaya maamulka somalilan etoobiya waxa uu siiyey qayb ka mid a badda soomaaliya oo weliba dekadu ay ku jirto arrintaas sidee baad u aragtaa adigu maseyin wax u cuntamo ummadda soomaaliyeed gaar ahaana reer waqooyiga maxayse taa talada aad u jeedinayso dadka ee soomaaliyeed wax suugaanaysa ma ka tiriso waa adigii gabi jire walaalo waxaynoo cuntamo iyo waxaynu maqli karo dhagaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka iyo muslimiinta kaleba ay maqli karaan maaha waxa weeye siin keliya xabashi siin keliyaba maaha muslimiinta halkaa laga dhabar jebinayaa biyaha badda cas muslimiinta bariga dhexe iyo muslimiinta bariga afrika inaanay isu tallaabin halkaa in laga kala gooyo in yuhuudda geeska afrika ee etoobiya ay halkaa degto halkaa waxaa weeye yuhuudda laga ilaaliyo arrin dheer weeye ninkaa lalahaa waxbuu somalilan haystaa kaasina dee waabuu qiranayo oo wuxuu lahaa mar hadday leeyihiin maarinis ciidamo maarinisa hadday leeyihiin oo etoobiya ciidamo badeed leedahay ha etoobiya ciidamo badeed leedahay annaga ciidamada baddooda maxaa naga galay mar hadday ciidamo badeed leeday waxa weeye dhul baanu siinay ay degaan
iyo bad iyo bad ciidamada ku shaqaysa haa iyo meel muslimiinta lagaga soo duulo saddexda reer ee halkaa ugu xiga waa isaaq iyo samaroon iyo ciise waxaan leeyahay inantiinna guurkeedu wuxuu ku xidhan yahay waxaa baddaa ka yeeshaan inta rag isku soo gaadhayo gabayna wuu jiraa aan ninkaa kula hadlay
oo arrinta badda aad kaga hadlaysa badda la dhiiba aad kaga hadlaysa aa gabagaa magaciisa gabaygaa madalooti baa la yidhaa madalooti maxaa laga wadaa madalooti waxaa laga wadaa ninka xaalwaaga ah ee if iyo aakhiro toona aan madax uga daabnayn ayaa la yidhahdaa madalooti waaya marka madalootigaas ma madaxweynaha somalilan baad ka wadaa haa ninka waxaa falay ayaan ka wadaa waaya gabagaa madalooti ayaanu jecelnahay insha allah inaanu waraysiga ku soo gebagabayno noo mari
haddii aan murtidu waahibee lagu mihibsiinin sida badaha mool kale haddaan lagugu maanshaynin midhka aad tidhaahdaba haddaan lala muraaqoonin meeshii la joogaba haddaan lagaga maahmaahin inaad hadal maqaafa a shubtaa waa macno la'aane haddaad meesi wada godiriya mudhaya doonayso magaan dacawa waa laga hiraa sidigta maandeeqe inaan geelu may dhaamin baa looga maarsadaye in mas-uulka diin lagu xushaa taa kasi mudane adigoon macnaa gololada meel kale u leexin murtida inaad fahanta waa lagama maarmaane kuwa madaxda lagu sheegayaa maanta waa halise midi daabka cadow haystooo miridhay weeyaane murtadan wuxuu gaal ku rabo maya ka keenaynin oo melyan jeerka sii liitabaa mooda la hayaaye haddii muuqa oo keliya iyo midabka loo raaco maarta waxay noqon lahayd dahabka maadhkaaye inkastoo hugii madaxda iyo shaalka lagu miiso oo maqadin baatiya ammaan lagu mashaysiiyo medeellooti taladiisu way wada maroortaaye waxaan madaxu keenayninbaa laga malaystaaye odaygii madhnaa wuxuuna yidhi waan mashiiqsadaye nimankaan mana ayaal ahayn meesha iyo aadan marsaan xabashii ugu deeqay buu madar la taagnaaye inuu aqal nin kala moosay iyo dirasho mooyaane magacii ba'wa waxaa ninnimoo meelka soo gelin mahmaa halkaa daaran baan idin mihibsiine macna maleexini yaa ninkii siday ka maarmaaye afkuu muuse koru taagayiya malihi benowye abay baa u maamulay sidii marantidiisii waxba yaanan maytooriyaynaan macno lahayne miladiya dhulkaagiyo ninkii maxasta ku dhaafaa inaad ugu mareegaysa waa lagama maarmaane nin midiidinaa yeeli kara meherada qaare manfac loome xeebtiyo dhadhamo aan milgalahayne basaas baa miliilica waxay midha dabataale wixii magaca kaa dilaya waa laga mastuurtaaye ninkii hadalku marayow sidaa muuse haw dhimanin
aad baad u mahadsan tahay kaasi waa cabdiwaaxid cali gamadiid oo ka mida abwaanada soomaaliyeed waxa uu warramayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa qoraysiga aanu abwaanka la yeelanayno abwaan waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu